waxaad kusoo dhawaataan xubintii amuuraha maraykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka weli waxaa socda duulaankii uu ruushku ku hayay dalka yukrain dalalka reer galbeedka oo uu maraykanku ugu horreeyo ayaa dadaal adag ugu jira sida ay u garab istaagi lahaayeen yukrain iyagoo dhaqaale iyo hub difaacba ku taakulaynaya arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo habeenka caawa ah uu madaxweynaha maraykanka jo baiden jeedin doono khudbaddii sannadlaha ahayd ee marba madaxweynaha xilka hayaa u xaaladda dalka kaga hadlo waxyaabaha caawa la filaya in madaxweyne baiden uu khudbaddiisa ku soo qaado waxaa ugu weyn dagaalka ka socda dalka yukrain oo dalkiisa iyo dalalka reer yurub ay garab istaag u muujiyeen dalka yukrain sida uu sharxayo cabdiraxmaan takhalo arrimaha maraykanka aqoonu leh kuna sugan gobolka minnesota dagaalka uu putin ku qaaday yukrain waxay dhaxal siisay yukrain in ay hesho caawimaad ay doonaysay amaba ay weydiisanaysay dhigooda reer galbeedka ama yurub ha ahaato ama maraykanka ha ahaado oo ay muddo ku taamaysay in ay ukrain ay hesho hub difaac oo ay ay kaga hortagto gadara xagga ruushka uga yimaada arrintaas oo ay ku guul daraysatay weliba khaasatan maraykanku aada uga gaabsan jiray in uu ukrain hubeeyo isagoo ka yaaban in xiisad uga timaado xagga ruushka laakiin maadaama iminka ruushkii uu isagu tallaabadan dagaalka isagu qaaday caalamkana loo fahansiiyey in tallaabadan ay tahay tallaabo gadara oo ruushku isagu bilaabay ayaa waxay u sahlaysaa amaba ay waddo u bixinaysaa in maraykanka iyo xulafadiisu ay si toos ah oo aan gabasho lahayn ay u hubeeyaan ukraine taana waxaa lagu caddayn karaa go-aankii wasaaradda gaashaandhigga laba casho ka hor go-aankaas oo lagu meelmariyey saxiix oo madaxweyne biden maraykanka madaxweynaha kaa uu meelmariyey oo uu ku fasaxayay inuu nooc culus oo nooca difaaca ah waa waa wax muhiima in la kala saaro ilaa hadda maraykanka iyo xulafadiisu hub weerar way ka ilaalinayaan ukraine laakiin hub difaaca ah in ay ay ay siiyaan iminka waa wax xad oo madaxda xulufadu ay ay ay ay aad moodaba inay ku baratamayaan in la hubeeyo ukraine taageerada dhaqaale iyo tahubka difaaca marka laga yimaado reer galbeedku waxay ku dadaalayaan in dhinaca diblomaasiyaddana ay yukrain ku taageeraan waxay isniintii shalay isugu yeedheen golaha guud ee qaramada midoobay ay horgeeyeen sharci qabyo qoraal ah kaasoo ay doonayaan in ruushka lagu cambaareeyo kadib markii golaha ammaanku uu arrintaasi ku guuldaraystay waa kan doktor ismaaciil qodax oo isna ku sugan gobolka minnesota oo ka hadlaya sida qaraarkani haddii uu meel maro uu ruushka wax u yeeli karo horta marka ugu horeysa aad baad umahadsan tahay inaad ugu soo dhaweyso barnaamijkiina waxa waxyaabo badan uma malaynaya in laga filayo inkastoo ay cunuqabateyn kusoo rogayaan kow in iminka jimcihii dhaweydana dhaaftay in shan iyo tobanka in golaha amniga iyaa magaranaysaa la hordhiga arrin caynkaas oo kalea laakiin waxaa magaranaysaa gacanta ku dhuftay amin veto ku sameeyey ruushka kolka iminka way ka doodayaan weli boqol iyo saddex boqol iyo saddex sagaashanka kamida magaranaysaa golaha amniga kolka inkastoy haddayban way way dhaafin karaan oo wax dhibaataa ma jiro laakiin guud ahaan kolka arigtid ma saameynayo saameyn weyn kuma leh magaranaysaa arrimaha imika ka socda dagaalkan ukraine wuxuuna ugu lahayn kow saad ula socoto ruushka iyo ukraine waxa waxay waxay adduunka gallayda adduunka oo dhan kolkaas saddex saddex meelood hal ahaan iyagaa soo saara taasi horta kow oo europeanka iyo adduunka o dhan baa u baahan ta labaad iminka gaaska adduunka sacuudiga ka horey laakiin iyagu waa number twogay ku jiraan talabaad weeyaan kolka boqolkiiba afartan gaaska maanta europeanku dadka wadamada eurub ay a u da ay isticmaalaan wuxuu ka yimaadaa waddanka rushia iminka intii shantii maalmood uu dagaalku socday wuxuu gaasku wuxuu noqday laba jibbaar buu noqday magaranaysaa kolka uma malaynayo anigu inuu magaranaysaa inkastoo ay cunaqabateen ay kusoo rogayaan laakiin saameyn weyn kuma yeelanaya iyala tahay kolka saad ula socotana iiraan waa lagu soo rogay wadamo badan oo adduunka ma garanaysaa wa laakiin male ma garanaysaa waxa la taaban kare oo natiijo ka soo baxay mid hase yeeshee waxyaabaha la taaban karo ee dagaalka hadda socdaa uu keenay ayaa ah in dalka jarmalka oo ahaa dalan hub samaysani oo hadda sheegayo inuu hub samaysan doono si khatarta jirta uga gaashaanto waa kan mar kale cabdiraxmaan takhal
jarmalka waa ilaa intii dagaalkii labada adduunka u dhammaaday waxay waxaa caado u ahayd in aynan xagga militariga ay ay ka gaabsadaan maadaama ay ku taalla cambaar aada u xun oo dee jarmalku waynu ognahay todobaasha dagaalkii labada adduunka iyo kii koowaadba wuxuu kasoo jeeday xagga kale waa marka laga hadlayo isxulafaysiga isagaa weerar lagu ahaa laakiin maanta wuxuu qayb ka yahay oo dabdhexaad u yahay xulufadan iminka ruushka kula xisaabtamaysa ukraine germany madaxweyneyaal badan oo maraykan ah oo iskaga dambeeyay talada dalka ayaa isku taxaluujiyay germany in ay kor u qaado lacagta ay ay ku bixiso difaaca iyo militariga laakiin arrintaa waxaad moodaa in uu madaxweynaha putin ee ruushku uu iminka u sakhirayba maadaama jarmalku ku dhawaaqeen in ay boqol bilyan oo lacagta yuulada ah lacag gaaraysa ay ay u isticmaalayaan koruqaadista tayada militariga taa keligana kuma hakanine waxay jarmalka madaxda jarmalku ay sheegeen in hadda wixii ka dambeeyana boqolkiiba labo dhaqaalaha sanadaha ah ee soo gala in ay ku bixi doonto xagga militarigaah taasoo ah levelka laga doonayay xubin kasta oo ka tirsan xulafada military ee nato sidaynu hore u soo xusnay waxaa caawa khudbaddii sannadlaha ahayd ee xaaladda dalka jeedinaya madaxweynaha maraykanka jo baiden haddaba waa maxay guulaha iyo guuldarrooyinka sannadkaasi uu xilka hayay la soo gudboonaaday mar kale doctor ismaaciil qodax saad ula socoto waa sanadkiiba kolba waxaa lagu tilmaa afka qaadeed state of union buu sameeyaa kolka waa qolkii waxa la eegaya sanadka waxa usoo qabsoomay iyo wuxuu sanadkan soo socda uu samayn doono ya iyo natiijada soo arrimahabaa magaranaysaa uu kaga hadlaa laakiin see u eeg tahay iminka biden waxyaabo badan waa waxa waxaa lagu tilmaamaa failure nacam uu ku guuldaraystay kow wuxuu ku guuldaraystay in iminka maanta kolkii dadka surveyga la eegay boqolkiiba lix iyo soddon ilaa toddobiyo soddon ayuu yuu magaranaysaa aad buu hoosay ta kale waxaa dhibaato kale waxaa keentay dhexdoodii xisbigan uu isagu kasoo baxay democratku iyagii iyaa magaranaysaa looltan weyn baa ka dhexeeya siaad ula socotona arrinta kale iminka dagaalkii magaranaysa afghanistan uu deg deg uga soo baxay kan kale iminka dagaalkan waad ka taqaanaa europeanku iyo maraykanku ma rabaan inay dagaal xaggaa haddana galaan adugu waxyaabaha oo kale ta kale ugu sii daran waxa weeyaan ee maraykanka ay qol kasti dadka maraykanku ay isha ku hayaan waa dhaqaalaha saad ula socoto iminka waxaan ka soo baxaynaa waxaanu galaynaa sanadkii saddexaad ee coronaviruska kaasina aad buu aafeeyey maka inkastoo dee maalmahan uu aad u dhaco dee hoos uu dhaco haddana laleeyahay waa waa laga qaadaya ma garanaysaa sidii waxyaabahan la isticmaalo o dhan haddana inflationka nacam dee qiimo bararka uu sameeyey sicirka aad buu kacay waa kolkii ugu horreysay afartan sano imika muddo laga joogo uu magaranaysaa gaadhay toddoba dhibic shan uu nacam waxyaabaha dadku ay isticmaalaan oo dhan uu sare u kacay laakiin waxa intaanan ka bixin waxaan jecelahay wax aad magaranaysaa uu wanaag u sameeyey waxa weeyaan wuxuu doortay haweeney ino madow buu doortay uu ka dhigayaa uu ka dhigayaa iminka xagga magaranaysaa judgeka maga xagga supreme courtka taasaa wax wax la taaban karo oo positive ah oo dee nacam natiijo aada u qurux badan uu intaa sanadkaa uu garanaysaa hayay white house uu joogay dee uu qabtay
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka jo baiden oo caawa jeedin doona khudbaddii sannadlahayd ee xaaladda dalka xilli uu socdo duulaan uu ruushku ku hayo dalka ukrain intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka amuuraha maraykanka